wasiirka horumarinta beeraha somalilan ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu caawinayay ilaa iyo konton beeraleyda gobolka saaxil ah gaar ahaan degmooyinka barabara laasciidleh madheerah iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka saaxiil hay-adda tika ee dalka turkiga ah ayaa qalabkan soo gaarsiisay dadkan beeraleyda ah waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay iskuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka saaxil oo ka warbixiyey qalabkan cusub ee la soo gaarsiiyey barbara hijiinkii tuumbo boqol mitiroo tii waaweyneydee biyaha ah qalabkii gacanta lagaga shaqaynayey ee beerta bamkii lagu buufinayey boqol litiroo shidaalah saliiddii uu hijiinkaasi ku shaqaynayey iyo dhammaan qalabkii yaryaraa ee gacanta lagaga shaqaynayey hay-adda tikana waxaynu aad iyo aada uga mahadnaqaynaa taakuladaa ay maanta ina soo gaadhsiisay qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey agabkan ah ayaa iyaguna ka mahad celiyey anigoo ku hadlaaya afka degmooyinka gobolka saaxil waa ka mahad celinaynaa deeqda waa bilow halkaas bay nooga sii socon doontaa bulshada gobolka saaxil ama degmooyinkeeda ku koobanna waxaa ugu baaqaynaa halkan ka daawan doontaa intay maanta gaadho mooye inta kalena way soo gaadhi doontaa waa inoo bilow runtii waan ka mahadnaqaynaa waa ku soo dhowaynaynaa wada shaqaynta iyo cilaaqaadka fiican ee noo bilaabmayna waan ka mahad celinaynaa runtii waxaan xasuusinayaa oon dadkeenna beeralayda ah maanta inay muhiim tahay inaynu beeraha falanno dowladnimadu waxyaabihii aas-aaska u ahaa mid ka mida baynu imika halkan u joognaa waxaan ku ammaanayaa wasiirku shaqo weyn buu qabtay halkaasaynu ka sii wadaynaa wax soo saarka beeruhu inaynu mudnaanta koowaad siinno oo dadku ay la soo baxaan ama bulshadeennu ay wax soo saar yeeshaan si g d b-geenni ama gross domestic productska halbeegga lagu cabiro dhaqaalaha waddanku uu kor ugu kaco waa arrin muhiima aha markii ugu horraysay ee turkigu gacan u soo fidiyey dalkeenna ama magaaladan berbera waxqabadkaa maanta uu keenay aad baan ugu mahad celinaynaa hay-adda tika waxaan leenahay welcom ku soo dhowow gobolkan waxqabadkaaguna insha allah waxaan jecel lahay inuu ballaadho gobolka saaxiil wuxuu ka mid yahay gobollada le beeralayda beeraha waraabka ah markaa kolba sida loo caawiyo ayay dhulka iyo ciidda uga faa'idaysan karaan mar labaad waxaan soo dhoweynayaa madaxda halkan maanta ku kulansan